أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa axad lix iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii lix iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya xalay isku adeegsadeen gantaallo culus dowladda shiicada iiraan ayaa bixisay amar lagu xirayo dekedaha waaweyn ee waddanka imaaraadka iyadoona durbadiiba la gubay mid ka mida dekedaha waddankaasi maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayadaas howlgalla lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaana dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka mucaaradka murtadiinta maamulka koonfur galbeed ayaa la wareegay gacankuhaynta magaalada qansax dheere ee gobolka baay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qeybiyey degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa deeq lacaga gaarsiisay dadka qaba cudurka juudaanka ee ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii lix iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya xalay isku adeegsadeen gantaallo culus haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba nuur maxaa u dambeeyey aad baad u mahadsantahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nidaamka shiicada iiraan ayaa weeraro argoosi ah waxa uu ku qaaday gudaha imaaraadka carabta kadib markii ciidanka ilaalada nidaamka shiicada iiraan ay sheegeen weeraradii lagu qaaday jasiiradda khaarka oo ah keydka ugu weyn shidaalka iyo dhoofinta waddanka iiraan in laga soo qaaday dhulka imaaraadka carabta waxaana sidoo kale ay iiraan dignin u dirtay dadka ku nool imaaraadka inay isaga guuraan aagga ku dhow dekedaha jabal cali ee dubay dhacda khaliifa boost ee dubay ku taalla iyo weliba mina al fujayra sida ay wariyeen wakaaladaha wararka haddaba waxaa lasoo tabinayaa in durbo ay duqaymo culus ka geysteen mid ka mid a dekedahaasi nidaamka shiicada iiraan waxaana dhulka lala simay dekedda al fujayra beegsiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo burburintooda ayaa ah wejiga ugu adag ee dagaalkan oo saamayn caalami ah yeelanaya iiraaniyiintu waxay markiiba bilaabeen inay weeraro ku qaadaan bartilmaameedyo ku yaalla imaaraadka carabta iyo baxrayn sida ay sheegtay al-jasiira goobaha sida tooska loo beegsaday ayaa kale ah al dhafra oo imaaraadka carabta ku taalla fujayra oo imaaraadka carabta ku taalla al jaafir oo dhacda waddanka baxrayn iyo taliska ciidanka badda maraykanka ee loo yaqaano fliid qaybta shanaad oo ku yaalla baxrayn hadal ka soo yaray saliibiga trump ee hogaamiya dalka maraykanka ayaa waxa uu ku sheegay in uu burburiyey awooddii dhaqaale iyo middii militari ee iiraan isla intuu hadalkaasi ku jirayn waxa uu dunida ku soo tuuray cabasho ku aadan in iiraan lala garab galo wuxuu yidhi arrinta ama dhibaatada marinka hormuus hadda waxay noqotay dhibaato caalami ah haddii aan la xalin adinkuna waxaad wajihi doontaan dhibaatadii ugu weyneed ee shidaalka taariikhda sidoo kale silibiga trum ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada marinka hormuus inaysan ku koobnayn maraykanka oo keliya haddii caalamka intiisa kale ay rabaan in la xaliya arrintan ay ka caawiyaan sidii cadaadis loo saari lahaa iiraan hadalladan kadib waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabbaas aragji isagoo sheegay in maraykanka uu tabar beelay islamarkaana uu codsanayo caawimaad waxaannu burburinay buu yidhi wasiirka nidaamkii difaaca ee gobolka uu ku haystay xataa shiinaha ayuu weydiistay difaac iyo inuu gacan ka siiyo furitaanka marinka hormuus trump ayaa xilligan waxa uu la kulmayaa cadaadisyo caalami ah xataa dalalka laysku yidhaahdo g ayaa waxay si cad ugu sheegeen inuu dagaalka joojiyo haddii kale dagaalkan uu isku rogayo musiibo caalami ah gudaha maraykanka codod badan ayaa ka soo baxaya oo lagu diidan yahay sii socoshada dagaalka walaalka xasaan waxaa jirta warar afar labaatankii saaci lasoo dhaafay laysla dhex marayay oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu ilaai hadda waa kuwo malacawaal ah wararkaasi mana jirto ilo rasmi ah oo ka hadashay nolosha iyo geeridiisa ilaa xaqiijin rasmi ah ay ka soo baxayso waa in loo qaataa sheekooyinka baraha bulshada iyo qiyaasaha la adeegsanayo isku xirnaanshaha dhacdooyinka maadaama baraha baahiyey wararkaasi aanay rasmi ahayn xasaan oo xilligan la joogo dalalka khaliijka waxa ay wajahayaan weeraro joogto ah oo ay ku hayso iiraan afar iyo labaatankii saaca ugu dambeeyey waxaa la arkay korar xoogan oo ku yimid gantaalada iyo diyaaradaha aan duulyaha lahayn oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo ku yaala dhammaan dalalka khaliijka sida ay warisay shabakadda aljaziira telefishinka ruushka ee lagu magacaabo rt ayaa waxa uu ku warramay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka sahaynada ay xoogga ku haysto in la arkay nidaamyadii difaaca oo ku guuldaraystay inay qabtaan gantaalada iiraan oo lagu xiray madaxyo culus iyo bambaanooyin dhowr bartilmaameed ku qarxaya iyadoo isla warbixintan sheegtay in xaaladdan cabsi ay ku abuurtay sahaynada hadalkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli sahaa'inadu ay maraykanka ka codsadeen in nidaamyo horle oo difaacyada hawada ah uu ku taakuleeyo balse maraykanka uusan weli jawaab rasmi ah ka bixin wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya dhulka loo yaqaano bariga dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in telefishinka c n n ee maraykanka laga leeyahay ayaa ku warramay in saaka gantaalo iiraan ay ku weerartay talaabiib inay ku dhaceen bartilmaameedyo kala duwan iyadoo meelaha qaar la arkayo dab weyn oo ka holcaya muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyey ayaa la arkayaa olol iyo uuro madow oo ishaysta islamarkaana hawada isku turay kooxaha gurmadka degdega ah ee talaabiib ayaa howlo samata bixin ah waxay ku sheegeen waxay ka wadaan goobaha ay saakay ku dhaceen gantaalada iiraan soo daadisay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda faransiiskana waxa uu sheegayaa in faransiiska uu diiday dalab uga yimid saliibiga trump oo ku saabsanaa in maraakiib dagaal loo diro marinka hormuus wasaaraddu waxay caddaysay in faransiiska uusan u dirayn wax markab dagaal ah marinka hormuus saliibiga trumpna waxa uu si adag uga falceliyey hadallada joogtada ah ee ka imaanaya madaxweynaha yukrain valadimir zelenski kaasoo ku celcelinaya in yukrain ay diyaar u tahay maraykanka iyo israa'iil iyo dalalka khaliijkaba inay ka caawiso sidii loo joojin lahaa diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee iiraan ku harqinayso bartilmaameedyada ku yaala khaliijka balse trump oo la hadlay fox news wuxuu si cad u yidhi zelenski wuxuu noqonayaa qofka u dambeeya ee aan caawinaad weydiisano marka looma baahna isaga mahadsanid abushayba dowladda shiicada iiraan ayaa bixisay amar lagu xirayo dekadaha waaweyn ee waddanka imaaraadka iyadoona durbadiiba la gubay mid ka mida dekadaha waddankaasi khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya war rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada dowladda iiraan ayaa lagu sheegay inay beegsanayaan dhammaan dekadaha waaweyn ee wadanka imaaraadka carabta waxayna dignin culus u direen shacabka wadankaas ku dhaqan dowladda iiraan waxa ay sheegtay in dekadaha imaaraadka ay bartilmaameed u yihiin waxaana durbadiiba dhaqangal noqday amarka kasoo baxay xukuumadda dahraan qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada alfureyja ah ee dekada leh kadib markii diyaarado daroonis ah iyo sawaariikh lagu beegsaday dekada war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee dowlad goboleedka alfuriija ayaa lagu sheegay in dab xoogan uu ka kacay dekadda magaalada kadib markii sawaariikh lagu beegsaday qeybta shidaalsiinta maraakiibta ee dekadda anwar qarqaash oo ah la taliyaha madaxweynaha xukuumadda ridada imaaraadka carabta ayaa sheegay in saacado kooban gudahood ay iiraan kusoo weerartay saddex sawaariikh oo baadhiisti ah iyo saddex iyo labaatan diyaaradood oo daroonis ah taliska ciidamada dowladda iiraan waxa uu amarkan uu ku xirayo dekadaha imaaraadka sabab uga dhigay in maraakiibta maraykanka ay ka dhigteen goob ay kasoo duulaan gaar ahaan weeraradii cuslaa ee jimcihii lasoo dhaafay ay la kulmeen jasiiradaha abuu muusa iyo khaariq ee waddanka iiraan warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in dowladaha khaliijka ee duulaanka maraykanka iyo yuhuudda ee iiraan ay ku khasaareen lacag dhan shan iyo toban bilyan oo dollar inkastoo madaxweynaha iiraan oo usbuucii lasoo dhaafay cudurdaar ka bixiyey weeraradii ay ku qaadeen dowladaha khaliijka haddana weli weerarada ayaa halkoodii kasii socda iyaga oo ka xoog badan sidii ay ahaa jireen bilowgii dagaalka mahadsanid khaalid maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jilib ee wilaayadaas cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo diyaariyay مع الثمين بلا ثمن وفهناك بلا وطن حتى الدموع من الأسى فوق الخلود koox kaloo qawana jawaasiis ah oo u adeegaya salbiyiinta maraykanka iyo murtadiinta ayaa mar kale khiyaamahooda uu ku qumay fagaaraha weyn ee macalin aadan xaashi cayrow halkaas oo xukun xadduriddo ah lagula fuliyey jawaasiistaas dad aad u fara badan oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa usoo daawasho tagay xukunkan lagu soo afmeerayay abeysooyinkan dhex susumayey seedaha dhiigga muslimiinta kuwaas oo bulshada iyo mujaahidiintuba ku noqday sida dhuuga ama riibiga uusan u daaqin dhirta geeluna oga daaqin haddaan sida kale u dhigana waa kuwa curyaamiya jihaadka iyo jiilkiisa ee laf dhoongashay ku noqday ugu dambayntii waxay dhex damashleeyaanba hilbaha muslimiinta nolol wanaagsanna moodeen cowsgeeriyaad ka liita islamarkaana isu ekaysiinayeen muslimiintaay la noolaayeen ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay junuudda allah ee qarsoon shartoodana uu ku difaacay fidnawadayaal horey oo jawaasiis ahaa kadib waxay maxkamadda shareecada islaamka ka hor karteen gabodfalladii ka dhanka ahaa muslimiinta ee ay geysteen jawaasiistan shantan eedeysane ee fagaaraha lasoo tujiyey sida oor dabran oo kale ayaa iyaga oo ka shallaynaya wixii ay geysteen markooda laga waraabiyey jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan isxaaq cali oo loo aqoon jiray cabdiraxmaan sooy oo ay da-diisu ahayd sagaal iyo labaatan sano jir wuxuu la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo kan maamulka ridada koonfur galbeed waxaana uu qayb ka ahaa shabakadii ka dambeysay dilkii yuusuf jiis iyo raggii la socday ninkan ayaa laba mar qortay shaqada basaasnimo iyadoo markii ugu dambeysay gacanta lagu soo dhigay isaga oo taaka u jira daadinta dhiig kale jaasuuska labaad waxaa lagu magacaabaa daahir saciid cabdi oo loo garan og yahay cabdira'uuf waa jaasuuska labaad waa saddex iyo labaatan sano jir waxaana lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay sirdoonka kooxda ridada soomaaliya isagoo sidoo kale shaqaalaysiiyey shabakad jawaasiis ah oo shaqada la wada waxaana uu shaqadan liidata ku howlanaa muddo sanad ah jaasuuska saddexaad waxaa lagu magacaabaa axmed macalin yuusuf oo da-diisu ay ahayd afartan sano jir wuxuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka wuxuuna fuliyey weeraro iyo duqaymo dhowr ah oo ay ku shahiideen dad muslimiin ah jaasuuska afaraad waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan moxamed aweys oo afgarashadiisu ahayd maankey da-diisuna ay tahay toddoba-iyo labaatan sano jir waxa uu ka tirsanaa bi'asta ridada isaga oo dhibaateyn jiray dadka muslimiinta wuxuuna intaa ku darsaday howlo kale oo basaasnimo ah jaasuuska ugu dambeeya waa xasan cabdi duruuf oo loo yaqiinay somow waa soddon sano jir wuxuu la shaqaynayay sirdoonnada cadowga wuxuuna ka howlgalayay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose gacanta ayaana lagu soo dhigay qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo fagaaraha ka akhriyey xukunka eedeysanayaashan jawaasiista ayaa yidhi xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحان فلنينا حكم كي كسب بحي محكمة شريعة إسلامك الله أكبر الله أكبر
tobaneeyo jawaasiis ah oo cadowga indha u ahaa ayaa lagu dilay wilaayaadka dalka kuwaasoo horey u geystay jiriimooyin kala duwan ugu dambayntiina xukunkan lagu fuliyey jawaasiistan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dhowaan hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin baaq toobadkeen ah ee u dirtay kuwa ku howlan falalka jawaasiista ah ee indhaha u ah silibiyiinta summum bukmum cumyun uu allah ka dhigay
والسم يسبح في اللبن يبكي وما يجدي البكاء أوهما أقسى الوهن نحلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن نحلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن كف المخادع خلفه لم يدر عن يده إذا لم يدر عن يده إذا يتخافتون وما دروا أن الزمان howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya howlgal qarax ah oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga booliska riddada ee degmada bardaare ayaa lagu dhaawacay afar askari oo murtadiinna sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabishada itoobiya ee degmada diinsoor dhanka kale wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax ku weerareen bar kontarool oo ay murtadiintu ku lahaayeen xabsiga dhexe ee magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan khasaare ayaana jira maleeshiyaadka mucaaradka murtadiinta maamulka koonfur galbeed ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalada qansax dheere ee gobolka baay cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imanaya magaalada qansax dheere ee gobolka baay ayaa sheegaya in shalay ay halkaasi ka dhaceen dagaallo u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada koonfur galbeed iyo maleeshiyaad mucaarad ku ah maamulkaasi oo iyagana murtadiin ah dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka mucaaradka ay la wareegeen fariisiimihii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka taageersan lafta gareen oo ay ku jiraan saldhigga booliiska iyo xarunta degmadaasi maleeshiyaadkii taageersanaa lafta gareen ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin daafaha magaalada halkaasi oo ay isku abaabulayaan dagaaladan ayaa la sheegay inay geysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo dhinacyadaas oo kala gaaray ciidamada itoobiya oo magaaladaasi dhinac ka degan ayaana ka qayb qaadan dagaalkaasi ka dhacay degmada qansax dheere magaaladan ayaa noqonaysa magaaladii labaad oo ka baxda gacanta maamulka lafta gareen iyadoona horey ay uga baxday degmada buur hakaba oo hadda ay gacanta ku hayaan mucaaradka koonfur galbeed mahadsanid cabdiqani guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sida warbixintan uu ku haya yaasir maxamed
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay raashin gurmadaha gaarsiiyeen in ka badan boqol iyo toban qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku nool degmada buqa qable iyo deegaano hoostaga waxaana qoys weliba la siiyey raashin ka kooban noocyo kala duwan raashin qaybintan ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana goobta raashinka laga bixiyey ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimo iyo nuqabo sheekh yuusuf maclam cabdiraxmaan iyo naqiib maxamed sheekh yuusuf oo labadaba ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qoysaska danyarta ah ee raashinka la siiyey allah subxana wa tacala aan ku mahadinaynaa allah subxana wa tacala wuxuu uhi innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta allah subxaana wa tacala dhexdooda xuquuq buu yeelay walaalnimada nasabka waxaa ka muhiimsan walaalnimada xagga iimaanka waa midda keentay inay xarakatu shabaab almujaahidiin u gurmadaan dadkooda tabaalaysan ee abaartu ku dhacday inay u gurmadaan oo maanta aan qaadanayno raashin ay mujaahidiintu noo soo diyaariyeen mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ooy naftoodii maalkooda u bixinayaan diinkii islaamkii inuu hirgalo iyo masaalixda muslimiinta amni iyo wanaag iyo barwaaqi inay ku noolaadaan nimankii diinka u gargaaray waladiina aawow wa nasaruu ulaa'ika bacduhum awliyaa'u bacdin dadkaasaa waxay isu yihiin tol iyo qaraabi xigaal isigaa isu ah markuu erka qalbigeenna allah subxana wa tacala aanu ku xidhno waa in mujaahidiinta taageerno waa inaan u ducayno waa inaan mujaahidiinta macooda noqonno annagoo wakiil ugu ah guddiga abaaraha walaaya xarakada shabaab mujaahidiin boqol iyo afar qoys ayaan ku siinay raashiin oo maxaa la yidhahdaa ay ka kooban bur bariis sokor saliid ilaahan ku mahadsan dadkii maxaa la yidhahdaa ay dhibaatooyinka waa farabadan yihiin ummaddan waa fara badan tahay inta maanta ka faa'iidii waa boqol iyo afar qoys raashiinkaas aan sheegnay aan u qaybinnay intii xarakada shabaab mujaahidiin guddiga abaaraha ay soo direen ammaanadii waa ku wareejinnay goobta maanta aan wax ku bixinno waa walaayada islaamiga hiiraan khaasatan maqarka walaayada islaamka ee hiiraan degmada buq'a qable qaar ka mid ah qoysaskii raashinka la siiyey ayaa allaha kaga mahadceliyey gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona intaasi kadib u mahadceliyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u qeybiyey raashinka ka kooban noocyada kala duwan maanta waxaa nala siiyey raashin kala duwan mujaahidiinta ayaana siisay way ku mahadsan yihiin bariis sokor saliid ayaa nala siiyey mujaahidiinta way ku mahadsan yihiin kheyr allaha siiye allaha guuleeya gacantii sarraysa allaha ku dara aad aad ayaa loo baahanaay marka walaalaheen ayaana soo gurmaday oo jasaakum allahu kheyr waad ku mahadsantihiin walaalayaal maanta raashiinaa nala siiyey oo sharaf leh oo ilaahay isnoogu gargaaray iyadoo layska yaaban yahay dad iduuyoba abaara ay jiraan ilaahay kumusmadiida raashiin sharaf lahaas na siiy xilli oo loo baahan yahaas ku soo aado anaka waxaan qaadanay bariis bur sokor aanala sii iyo saliid ilaahay kor ha ka dhiga ilaahay cadowga ha ka jebiyo ilaahay khayrka ha waafajiyo intaasaan idinku ducaynayna khayr badan allah idin siiyo deegaanka buqa qable reenkeyda aad aan u faraxsanay maanta waxaa nala siiyey bur bariis raashiin oo ka kooban bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor aa nala siiy aad iyo aadaa loogu baahnaay dadka waa iska tabaalaysnaa abaaraha jirta marka intiina oo soo oo loo talagalin waa la gaarsiiyey walaayada islaamiga aana bixinaysay marka ilaaha ku mahadsan waa annagana waa u mahadcelinaynaa deegaankan waa aqoy masha allah maanta waxaan helay haaf bariis ah haaf bur ah haaf oo sokor ah caag saliid ah ayaan helay maasha allah waa ku faraxsanaa aadaan u faraxsanaa baahi maahan mid weyn oo qabuul xitaa xanuuna ahaya waa jiranahay xarakada wax walba aan u tagay waa ka helay codbay waa ka helay waa ka isbitaalka waa geeyeen meesha joogaana kor ilaaha ka dhigo xilliga maanta tobankii u dambeysay oo ajirka ah ou aad ugu soo aaday khayr ilaaha ka dhigo wax badan wax badan wax badan ilaah mujaahidiinta kor alla ugu qaado dhood degan degmada buqa qabla maanta waxaa lii siiyey haaf bura haaf bariise iyo haaf sokor ah maasha allah maadaama ay walaalaheena garab qabteen ooy walaalahood ka naxeen oy wax u soo aruuriyeen oy u damqadeen waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol kor allah ka dhiga cadaawadan allah ka jibiyey abaaraha waa aad iyo aaday noo saameeyeen waxaynala gaartay inayna xoolihii badar u dhigna mar haddii xoolihii badar aan kala bixayna ayaga badar loo dhigay annaga maxaa noo yeelwa awoodda ilaaha iskale horta ilaahay awooddiisa ha nooga kaalmeeya midda labaadna ayagana ha guulaysaana guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ballaaran oo isugu jira biyo dhaamin iyo raashin qaybin ka wada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan wilaayadii hiiraan kaali weyn ka qaadanayaan gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaarow saameeyeen mahadsanid yaasir diyaargarow kuwaadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool sharqantan aad maqlaysaan waxay muujinaysaa inaan ku suganahay bartamaha degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool sidoo kale waxay muujinaysaa diyaargarow xoogan oo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidulfidri almubaarak oo ka mid a ciidaha waaweyn ee ay leeyihiin dadka muslimiinta taasoo ay naga xigto idim alle maalmo kooban oo keliya reetiyeglow waxay sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga muujinayaan diyaargarowgii ugu weynaa waxaana hadda mashquul xoogan laga dareemayaa carwooyinka lagu iibiyo dharka iyo kabaha sidoo kale waxaa mashquulkaas ka baaxad weyn laga dareemayaa harqaanka lagu talo dharka noocyadiisa kala duwan haddaba aniga oo qudhayda qayb ka ah soo dhoweynta ciidda ayaan mikrofoonka la dhexmaray bulshada tieglow gaar ahaan goobaha ganacsiga si aan u soo gudbiyey shucuurta reer tieglow iyo dabaaldegooda ku aadan ciidda awasano meelray eedeeda mahasanto intaani bogota arwada arwada oo meelray taalo degmada tieglo magaalada eedan shala marta tukaamiyaan meel ku shalgalo marle meelray ganacsiga eedan shar soo arwada ma basheegnay sida mawsooyinka sabarta iyo kobo iyo yaaba iyaalka kabaashalayaan sida meelray sheegada bistoolooyinka iyaalka iyo dika baashalayaan awasano meelray eeda qiimaha dhowbini dadka meelba meelray sheegada bulshada aan sheegnay dharo qiimaha qowni waan tayna le yaan sheegnay walaal harqaanka waa socdaal v i b taylor gaar ahaan xarunta afaraad ee tieglo shaqada haddana anaga ahayna maasha allah mashquulka zaa'id wa sida waxaan tolnaansada surwaalada shaararka fatishaariyaasha khamiisyada iyo dharka dumarka noocyadiisa kala duwan wallaahi maasha allah qiimo fiicana lagu tolaa dadkana si fiicana loo soo dhoweeya mayba mayba gadahayna dharkii macnaha nashqadanka dambaytii macuusyaalkii kowoogii macnaha ataradii wal allaal macnaha wali u sabaan gadahayna maasha allah eed iyana faylidiin caro sham mayba ka mid ah dharka nashqadinka dambaytii gaar ahaan maarane shaararkii iyo surwaalada iyo kobo iyo gebro macnaha antaba walba lebes aho macnaha unambaanahay diyaar way tiegloon jooga yaa walayaalka kala dheerayaan wal dadka dhan arafti walwalba leh yaa ka kordhin maasha allah eedan gabobangeemasho wal zaaid alaabto yaal kala dheelayaan oo iyo dilinka targaa yaa iyaga ayaganta kahaay qiimo jabana gadaysan ha ragaysa gadaan ayaalkas eedan ka dhawaan ha dhismaha guryaha iyo sidada ciidadaas inta dabaaldegaan oo kale waa lamalaysa kormale ciidan iidi hore waa kuduwanta beredki oo bulshile oo eednan habaysan dhismadiis iyo bilicdiisna eedling habay oo iidihii kale beredkan samin dhisanaay arushaam dharagadadaay surwaal ishaar egadaday maasha allah safayle meylaraay linka diyaargaroohay insha mudunoo meylaraayus insha arwooyinka maanaha ciidulfidri waxaa naga xigta maalmo kooban waxaana guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan xarunta wilaayada laga dareemayaa diyaargarow baaxad leh waxaa xusid mudan in dhammaan wadooyinka magaalada lagu arkaya carruurta da'da yaryar kuwaas oo ku ciyaaraya agabyada kala duwan ee ciidda loogu talagalay oo ay ka mid yihiin biskooladaha baaruudda waana qayb ka mida soo dhoweynta ciidda ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa deeq lacaga gaarsiisay dadka qaba cudurka juudaanka ee ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas waa kan cusmaan axmed dhuubow iyadoo qaybkaha ka warqabka dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa tobanka dambe ee ramadaan sannad kaste maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu deeq lacageed gaarsiiyaa dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka ee ku nool tuulada faragurow ee hoos tagta degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mas-uuliyiin uu ka mid yahay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka degmada iyo culimo ayaa booqasho ku tagay deegaanka fargurow ay ku nool yihiin dadkaas xanuunsanaya waaligah ayaa deeq lacageed ku wareejiyey dad gaaraya boqol qoys oo ka mid ah dadka waayeelada ah ee xanuunsan kuwaas oo muddo dheer ku sugan deegaankaasi fargurow halkaas oo ay warqabaan mujaahidiinta sidoo kalena loo sameeyey xarun caafimaad oo lagu daryeelo xanuunkooda halkii deeqda lacageed lagu gaarsinayay dadkaasi waxaa kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balli
in laysku gargaaro ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala war isku kaalmeeya wanaagga iyo khayrka isku kaalmaysa wax istara iska damqada gacmaha isku fidiya kan jiranbooqda kuwa xanuunnada qaba u gargaara in badan baa ilaahay caafimaad siiyey in badanna waa la imtixaamay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dadkaasi kula hadlay goob fagaaro ah oo ku taalla jiinka webiga ee deegaanka faragurow wuxuuna dareensiiyey in mujaahidiintu ay ka warqabaan sidoo kalena xilligan oo kale la gaadhsiiyo deeq lacageed si ay qayb ugu noqdaan farxadda maalmaha ciidda siyaaradan oo kale ayaan isugu imaan jirnay sanad walba bishaan barakaysan ee ramadaan aakhirkeeda booqashadii iyadaheed ayaa idinkugu nimid waxaa tihiin dad walaalahayna dad ehelkeenna waalidiinteenna ixtiraam badan ayaan idiin haynaa ujeedkuna wuxuu yahay sadaqadii yarayd bisha ramadaan xilligaan oo kala bixin jiray boqol qoys oo ka mid ah qoysaska muslimiinta ee tuuladan deggan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaanay xanuunkaas juudaankaa in loogu kaalmeeyo annagu insha allahu tacaala waxaan idin leenahay reer faragurow ibtiladan iyo imtixaankan ilaahay idinla doonay ku sabraan idin leenahay insha allahu tacaala kuwa aakhare ku liibaan allah idinku dara inta maamulkiinna islaamigu uu dhisan yahayna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa laydinka warqabayaa garabkiinaan nahay insha allahu tacaala waad nagu tashanaysaan qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi lacageed la siiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus maanta maalin farxadeed ay noo tahay waaba sugayniba sanad kastaan saan wax noola siiyaa maaragtay innagu allah noo barakeeya ciddii soo niyeysatayna ajar iyo xasanaad allah ka siiya bukaanka juudaanka aan ka mid nahay ayo noocan wax ugu baahan nahay walaayadana waa naga war haysaa waxaa jira ninkii sano kastaba uun dadkii aaway dhahaayo waa uun dad naga warhaayo dhinaca caafimaadka dhinaca waxqabadka dhinaca ammaanka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin meeshanaa ilmo ku dhale waana amoolaan ahay nin iska maskiinaan ahay waxaan ku ducaynaa inuu kufriga ilaahay jebiyo inuu ilaahi gaalkan jebiyo maraykanka muslimiintana gacantood kor alla anaaga dhigo taan soon kasta nisaanay wax noo siiyaan ilaahay cumrigood anoo raajiyo muslimiinta amiiriinta ilaahay kor alla anaaga dhigo farxad owlaadayna ee ananka beriga waa faraxsannahay waxaan ku iidaysano waxaan ku qosolno oon ku dheelno aa ilaahay sii nabadgelyana ilaahay waana sii farxaddayda waxaan ku farsanahay inay muslimiinta eeyo caawashay waxaan ii rajaha caafimaad kheyr qabo inuu ilaahay idin sii gaalada naga jejebiye ilaahay idinkiina kor niiga dhiga ilaahay taasaa ilaahay idinka barya hooye macaan waa idin ducayna waa yeelaannahay waa warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu